بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مadaxda xisbiga ee heer qaran heer gobol iyo heer degmo dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani mudanayaasha labada gole ee golaha wakiilada iyo guurtida golaha deegaanka madax dhaqameedyada iyo saxaafadda iyo martisharafta dhammaantiin waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu munaasabad weyn oo qaaliya weeye waxaynu halkan kusoo dhaweyneynaa mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada oo ka mid ahaa axsaabtii qaranka ama uradii siyaasadda ee somalilan sida uu jideeyey xeerka number fourteen ama afar iyo toban mudanayaasha axsaabtoodii ay dhacday ama uradii aan ku guulaysan doorashada waxa uu farayaa inay ku biiraan saddexda xisbi qaran kii ay doortaan waxaa maanta halkan aynu munaasabadan ugu qabanay mudanayaal markay ka baalandegeen axsaabta qaranka iyagu iskood go-aan ku gaadhay inay ka mid noqdaan xisbiga qaranka ee waddani qalbi furan gacmo furan baanu ku soo dhaweyneynaa mudanayaasha oo ay ka mid yihiin mudanayaasha cabdiraxmaan maxamed jaamac ibraahim jaamac cali rayte mujaahid aadan maxamed hoori allamagan mataana cabdilqaadir jibriil dukaale iyo sibiid warsame ismaaciil gaani runtii aniga oo ku hadlaya magaca xisbiga anigoo ku hadlaya magaca taageerayaasha dhammaantood waxaanu leenahay soo dhowaada sidii hore loo sheegay ee mudanayaasha halkan kusoo biiray maanta shaksiyaad keligood socdo maaha waxay matelaan ummad waxay ka wakiil yihiin ummad waxaan rajayneynaa dhammaan ummaddii ay ka wakiil ahaayeenna inay ka mid noqdaan taageerayaasha xisbiga waddani waxay kaloo arrintaa kusoo biiristu ay astaan wanaagsan u tahay xisbiga koritaankiisa iyo raqbadda ay u hayaan shacbiga reer somalilan mudanayaashaasi maanta markii hore waxay ahaayeen xisbiyo kale ama ururo kale laakiin maanta waxaynu dhammaantiin wada nahay iyaga iyo inaguba waddani waxay maanta ka mid yihiin madaxda xisbiga waddani oo dhammaantood waxay ka mid noqonayaan golaha dhexe ee xisbiga mudanayaal iyo marwooyinba waxaynu ka warqabnaa in xisbiga qaranka ee kulmiye uu iclaamiyey qabashadiisii shirweynihiisi saddexaad axsaabta qaranku uu dhammaantood waa hanti qarankani leeyahay oo ummaddani leedahay waxaa loo baahan yahay inaynu korino oo kobcino dhammaan axsaabta qaranka si aynu u helno mujtamac dimuqraadiya iyo axsaab dimuqraadiya oo si dimuqraadiya u tarsama waxaanu u rajayneynaa in shirkoodaasi nabadgelyo iyo khilaaf la-aan ku dhammaado xisbiga waddani waxaan jeclay arrinta kulmiye halaa kaga baxo siyaasadda arrimaha dibadda laba keligood baan jeclaan ka idhaahdo xisbiga waddani guud ahaan wuxuu hore noo caddeeyey haddana caddaynaya in loo baahan yahay si loo rumeeyo himilada shacbiga reer somalilan oo ah goodhiisu taagga iyo in la helo qaran dunidu ictiraafsantahay oo somalilan la yidhaahdo oo tir dhexaad u tahay gorgorsan la-aanta gooniisitaagga somalilan la sii wado wadahadalkii soomaaliya iyo somalilan waxa aanu kula talinaynaa oo la soo jeedinaynaa xukuumadda in shacbiga xoog ku filan laga siiyo marxalad kasta oo ay marayaan waa hadaladaasi iyo natiijooyinka ka soo baxay waxaan jecelnay labadeena inaan ka ilaahdo t v qaranka iyo rediakiisa anigu berigii hore shaqada xamar baan ka bilaabay oo waxaan ku aan kusoo kusoo garaadaysana radio muqdisho waxaa u badnaa waxa laga sii dayn jiray maxay qabatay dawladdu waxaan u sheegayaa aynu inaguna wadoognahay in t v-ga qaranka iyo radio hargeysa t v-ga qaranka wuxuu la miisaaniyad yahay maanta golaha wakiilada marka radioga lagu darana uu ka badan yahay sayla tahay labadu haddii la isku daro wasaaradda haddii lagu sii darana hadalkeeda badaa marka mas-uuliyiinta runtii t v qaranka iyo radio hargeysa waxaan iyaguna waogiyi waanaanu ugu celinaynaa in hantidaasi ay tahay hanti qaran oo loo siman yahay xukuumad iyo axsaabta qaranka oo qof kastoo muwaatini uu wax ku leeyahy waxaan rajeyneynaa una soo jeedinaynaa wararka ay sii daynayaan inay noqdaan warar miisaaman oo dhexdhexaad ah waxaan runtii uga digaynaa in t v-ga qaranku iyo radio hargeysa ay noqdaan godod abeeso oo mucaaridka laga qaqaniino berigii aniga faysal saaxiib baan nahayno haddana laba xisbi oo sida xisbi baa guulaysatayo ucid baa guulaysatay laba xisbi kalan ayay dhashay ucid marka sidaa ka warqabtaan hodheelka ambasadariga joogno maanta waxaa lagu qabtay munaasabad ay labada xisbi ku heshiiyeen kuna kala saaxdeen heshiis wada shaqayneed iyadoo taasi aan filayo in danta qaranka ku jirto maalintii halkaa aanu mada munaasabaddaa joognay erey kastana baan idhi oo aan u soo jeediyey madasha wada tashiga iyo toosinta qaranka oo aan ku idhi xilkii malaha la yaro baqateen is lahaydeen kaalinta mucaaridku buuxin maayo haddii labadii xisbi isu yimaadeen way buuxinayaan marka xilkii ay saarteen waxaan filayaa inaad in laga kaalsoomayo oo labada xisbi ay wadi karayaan waxaynu ka warqabnay arrintii markay muddo soo socotay in madasha wadatashigu ay soo jeediyeen intay qabteen saxaafadda ka hadleen in doodihii ay rabeen inay qabtaan ama doodo qaran ay rabeen inay qabtaan ay ku soo wareejinayaan axsaabta mucaaridka marka hore waxaan jecelahay inaan bogaadiyo madasha oo aan ku bogaadiyo iyagoo ixtiraamaya dastuurka iyo shuruucda dalka ay arrintii ku soo celiyeen weelal sharciga ciddii sharciga u lahayd waxaa kale oo qabnaa xisbi ahaan in labada xisbi ay soo jeediyeen mucaaradka ah ay aqbalaan facilitationka ama suurtagelinta in la qabto dooda qaran waxay nagu cusub maaha axsaabta mucaaradkii horey u qabtay dowdo qaran kulmiye iyo ucid ayaa hore u qabtay waxaan xisbi ahaana soo jeedintooda anagu waanu aqbalaynaa markaan ka tashanay xisbi ahaan waxaan si raacinaya arrinta waxaa lagu tilmaamay inay arrin qaran tahay markaas way u bannaan tahay inay ka soo qayb galaan golayaasha kale ee dastuuriga ah ay ka mid tahay xukuumaddu oo ka mid tahay guurtidu oo ay ka mid yihiin wakiiladu iyo qeybaha kala duwan ee bulshada somalilan xisbi ahaan kulan dheer baanu ka yeelanay arrintaa waxaanu goonsanay in arrintaa guddi gaar ah oo arrintaa lafagudkeeda iyo gudagalkeeda ka shaqeeya xisbigu magacaabo xubnahan u magacaabanina waxaa ka mid ah in halkan ka sheego xogeyaha guud maxamed cabdillaahi ur cabde maxamed cismaan fadal doctor maxamed cismaan fadal xasan xuseen faarax xildhibaan baar siciid xildhibaan ibraahim jaamac cali reyti barnaamijka siyaasiga ah ee xisbiga wadani waxaa ugu horeeya in midibada loo taago amniga qaranka iyo xasiloonidiisa waxaa ku xiga in xisbiga wadani uu dalka hormariyo barnaamijkiisa siyaasiga ah marka xukuumadda hadda joogta iyo xukuumadihii horeba wixii ay qabteen runtii waa bogaadinaynaa oon taageersannahay dhammaan wixii horumara ee waddanka laga samaynayo xisbiga wadanina slogankiisu waxa weeye waa xisbiga horumarinta waxaa u qorshaysan insha allah talada uu ku guulaysanayaaye inuu sameeyo isbedel weyn oo horumarineed ood barnaamijkiisa ka akhrisan doontaan maadaama uu gobolka saraag yahay gobolka ugu weyn gobolka ugu fog gobolka ugu durugsan horena waan ugu baaqnay haddana waan ugu baaqaynaa dhammaan taageerayaasha gudaha iyo dibaddaba ee xisbiga wadani inay taageeraan oo ka qayb qaataan dhismaha waddada erigaabo iyo bura waxaanu sidoo kale ugu baaqaynaa taageerayaasheeda inay dhammaan ka qayb qaataan mashaariicda horumarineed ee dalka laga hirgeynay haddaa usoo noqdo arrinta haweenka doorashooyin baynu qabanay laga soo bilaabo deegaankii laba kun iyo labadii ay ugu dambeysay tii deegaanka ee laba kun iyo labaiyo tobanka shan doorashoay noqotay mujtamaceenu siduu u dhisan yahay marka la eego waxaa suurto geli weyday in haween badani ay tartamada kasoo baxaan waxaa suurto geli weyday qaybo badanoo bulshada ka midi inay soo bixi waayaan doorashooyinkaa dhammaantood waxaa xisbiga wadani si buuxda u taageeraya in la kordhiyo saamiga haweenka ee golayaasha qaranka iyo xukuumaddaba iyo waxaa kale oo uu xisbigu taageeraya qaybaha kale iyaguna kusoo bixi karin oo aynu wada garanayno ee bulshada ka tirsan iyagana in la kordhiyo oo dariiqii aynu ku kordhin lahayna aynu ka wada tashano waddanka ajandaha koowaad xisbiga wadani waxa weeye oo aaminsan yahay in isbedel kasta ku yimaado si dimuqraadiga sida dimuqraadiga ahay sida marka la fasiro waa doorasho waxaynu caado inoo ahayd tobankii sanadood aynu inaga horreeyey hadda in doorashooyinkeenu ay dib u dhacaan iyadoo laga diyaar garoobin waxaanu taageeraynaa oo ku adagnahay in doorashooyinku ay dhacaan waktigii loogu talagalo si taasi u suurto gasho waxaa loo baahanyay tallaabooyinka ay ku suurto gelaysay in la qaado tallaabooyinka carqaladaynaya ee dub dhigayana laga fogaado waxaan jecla inaan u mahadnaqo axsaabta qaranka saddexdaba guddiga doorashooyinka qaranka akaademiyada wasaaradda daakhiliga oo runtii tallaabooyin muhiima oo suurtagalnimada in doorashadii dhacdo oo ay ugu mudan tahay in la qabto eh, diiwaangelinta codbixiyayaasha Eh, si wada jira ayaa arrintaa loo galay meel fiican bay maraysaa waxaanu ka dardaarmaynaa uun tallaabo kasta oo arrintaa wanaagsan ee hadda la soo gaadhay ee carqalad ku noqon karta inaynu ka fogaano iyo inaynu hawshaas sidaa wada jirka aynu ku gallay aynu ku sii wadno Ee, waxaanu ku rajo weynahay in dhammaan aynu dhammayn doono wixii looga baahnaa doorashada ka hor oo ay ugu muhiimsan tahay diiwaangelinta codbixiyayaasha waxaan jecelahay inaan mar labaad u mahadnaqo mudanayaasha maanta kusoo biiray xisbiga wadani waxaan leeyahay aad iyo aad ba umahadsan tihiin waxaanu jecelnahay inaan u mahadnaqno taageerayaashoodii waxaanu leenahay waa mahadsan tihiin waxaana keenaynaa in oo cad oo aan mugdi ku jirin in mudanayaashaasi ay cudud weyn iyo cod dheer ay kusoo kordhinayaan xisbiga wadani waynu u baahanay malaayo waxoogaa qabowga wada lagu tilmaami jirey oo la yaro tultululin oo xisbiga yaro dhaqaajisa basbaas waan soo dhaweyneynaa aada iyo aada iyo aad ba umahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu